olol ay ku midaysan yihiin xubno ka kala socda dalalka geeska afrika oo ujeedadiisu tahay samaynta colaadda geeska afrika ka shaqaynta isdhexgalka bulshada toddobada waddan iyo kor u qaadidda dhaqaalaha waddamada geeska afrika oo lagu aasaasay caasimadda dalka jabuuti isla markaana xarun looga dhigay dalka jabuuti ayaa maalintii saddexaad shir uga socda xarunta urur goboleedka igad ee caasimadda dalka jabuuti shirkan way iska kaashadeen hay-adda yuneska iyo ururkan oo marka magaciisa lasoo gaabiyey loo yaqaano g h h v waxaa inoo suuro gashay in aan waraysi la yeelano brofeor cali nuur maxamed oo ka mid ah xubnaha sare ee ururkan oo aan kula kulmay howlka shirarka ee urur goboleedka igad waxna ka weydiiyey ujeedada ururkan xilliga la aasaasay ujeedooyinka kulankooda iyo faa'iidada ay soomaaliya ugu jirto ka mid ahaanshaha ururkan isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu cali nuur maxamed ujeedada loo asaasay shirkan horta ururka waxaa loo asaasay dhibaatada ka taagan toddobada wadan laisku yiraahdo geeska africa etoobiya iyo sudan iyo eritrea iyo jabuuti iyo soomaaliya iyo kenya iyo uganda ay ka mid yihiin wadamadaasoo runtii dano badan oo dhinac walba leh xag bulsho xag dhaqaale xag siyaasadeed xag yani dadka guuraaga ee soomaalida ee kolba xuduudyada gelaya dano badan baa isaga kaay wada xiran marka maadaama ay dano iskugu xiran yihiin oo dhaqaalihii hadda masalan soomaaliya lacagteedii oo dhan waxaa la yidhahdaa kenya ay lacagteedii taalla dan weyn baa kenya nagaga xiran etoobiya dan weyn baa nagaga xiran oo xoolihii soomaalida kala barow bar waxay ku dhex jiraa etoobiya marka lama kala maarmo goboladan baa la isla degan yahay marka waxa weeye colaadiina way badatay waxa aada u batay colaadii isdilkii tan iyo waagii ay tageen gumaystuhu uu ka tegay goboladan colaadun baa socotay oo waa la iskafayey waa la islaynayey xoolihii ummadaas waxaa lagu la geliyey military oo ay dadkii iyagoon ka xaqab la-ayn xaggii caafimaadka ka xaqab la-ayn iyagoon ka xaqab la-ayn xaggii tacliinta iyagoon ka xaqab la-ayn xaggii guryaha iyo xaggii hata infrastructureka wadanka ee dhismihiisii jidad aan lahayn wadankii oon jidad lahayn ayaa military iyo hub laysoo aruursaday markaa dalku way joogto ciidanadan waxaa uguma jirto baaba iyo hoog iyo halaag unbaa laga qaaday wax kaloo ay kusoo siyaasiin ciddii military dhisatay mangistu ciidan xoog loo dhaystay maanta xaguu ka dambeeya maxamed siyaadar ciidan xoog loo dhistay xaguu ku dambeeya wadankii xageebuu geeyey marka waxa weye waxaan wax dan u ah dadkani ma aha danta waxay igu jirto baan rabnaa inaan dadka usoo u tusaalayno oo ay cuqdada weyn ay dadku kala qabaan qabaa'ilka ama dadka yani nationalitiska kala duwan ee ku nool halkan cuqdadaha la kala qabo ayaan rabnaa inaanu yarayno inay dadku u arkaan dan inay ugu jirto in integration wax la yidhaahdo la sameeyo economic integration not political integration taa kama hadlaynayno yani hala midoobo waddan qura hala noqdo hadda anagu taa maba helin laakiin waxaan rabnaa economic integration waayo taas ayaan waxaan u aragnaa inay kordhinayso marka hore barwaaqada sooran in meesha hadduu ka dhaco inuu qof walba dhergiyo oo nimco badan ay meeshan taalo haddii dagaalkii la iska daayo oo markaana ay nabadgelyo imanayso waayo waxaa la yidhaha qofka miskiinka ee waxba haysanin dee wuxuu dhowranaya male qoriguu qaadanaya wuxuu rabu samaynaya laakiin ninka wax haysta kuma degdegay waayo wax uu haysta waxbaa ka bacay marka waxaan rabnaa in xagga dhaqaalaha horta wadamada laga dhiso ujeedadeena waa taas shirkan hadda maanta halkan aan isugu wada nimid waxaa loogu marti qaaday dadka idaacadaha iyo wargeysyada gobolkan gobolka geeska afrika waxaan rabnay waxaan istusaalaynay annaga ujeedadeena mishankeena iyo visionka aanu leenahay oo ah inaanu nabad kusoo dabaalno goboladan dadkana aan tusino wixii danahooda ayna suuragal ahayn iyadoo aynan nala jirin oo aynan nala garab taagnayn arrintaas idaacadaha marka idaacadaha ayaan rabnaa inay naga saacidaan xagga waayo waxaygelinta dadku ma dhici karayso haddayna miidiyagu meesha ku jirto ujeedadu waa intaa goormaa la aasaasay ururkan ururka waxaa la aasaasay horta gogol xaalkiisi wuxuu bilaabatay labad laba kun iyo shantii baariis ayaa shir lagu qabtay waxaa dad badan oo ka socda gobolkan ayaa lagu marti qaaday qaar diaspora iyo qaar halkan degan labaduba intaa waxaa gogoldhig baa lagu jiray laakiin waxaa la asaasay bishii novembar labadii kun iyo toddobadii magaalada jabuuti xarunteedana oo halkan tilaabadii ugu horreysay oo aad qaateen miya kulankan hadda aad qabanaysaan mise tilaabooyin hore oo qaateen ayaa may tilaabooyin hore ayaa jiray waxaa shirar horaa la qabtay shirarkaa hore waxyaabaa lagu falanqeeyey oo ay kamid yihiin issuega identity and yani waxaan la yidhahda identity iyo citizenship ayaa laga hadlay yani qofka maxaa define garaynaya waxa uu yahay haddii uu qaxooti yahay masalan ma nin soomaaliyaba ma nin ethoobiyaanaba soomaalida masalan dad badan baa soomaaliya ka yimid oo ethoobiya joogo iska degan iminkan oo laga yaabo reerahoodii inay halkaa joogaan marka ninkaama ethoobiyan baa misa soomaali adoo arrimahaas ayaa laga hadlayay citizenshipka waxaa la qoray scholarship scholarly articles ayaa la qoray oo dad baan qoreen laba buug ayaa marka la samaynaya oo la daabici doonaa labadaa buug hadday soo baxayaan marka labadaa buug waxaan filaynaa in dadka siyaasadda sameeya policy maktabka gobolka loo qaybiyo oo waxyaabahan anagu recommendationska aan samaynay aan usoo bandhigno ugu dambeyn markaad eegto qaabka ay hadda ay wax u socdaan soomaaliya maxay tahay danta ugu jirto ama shaahid ahaan saxaafad ahaan bulsho ahaan markaad eegto maxay tahay danta soomaaliya ugu jirta I think wadamadan haddii integration kaa dhaco wadanka ugu horeeya ee ka faa'iidaya waa soomaaliya waayo soomaalidu waa dad entrepreneurs ah entrepreneurs weeye entrepreneurs weye waa dadka ku fiican xagga dicminta iyagaa kaga fiican baa qaba aniga wadamada kale oo dhan toddobada wadan ee kale lixda kale soomaalida kaga wanaagsan haddii marka la isu furo suuqa ninka soomaaliga ee jooga ee beledweyne wuxuu ka bixmixtari karaa etoobiya alaabtiisuu geyn karaa uu kasoo qaadi karaa kenya uu geyn karaa soomaalida ayaa ayuu ayaan anigu qabaa inay noqonayso dadka ugu faa'iidada badan haddii integration dhaco faa'iidada ugu weyn dadka helaya waa soomaaliya marka dalka ugu weyn ee soomaalida ugu jirto waa midkaa waxa weye waa loo fasaxayaa meeshuu rabuu mari karaya uma u baahni wax celinaya askari qabanaya ayaa ma jiraan waa waxaanu anagu ku fikiray howdadna ma jirayso marka qofkii mediaga waxa ugu jira dee wadanka qofka ninka soom ninka mediaga ka shaqeeya waa nin soomaaliya waa inuu ka danqanayo dhibaatada soomaalida ku haysata soomaalida dhibaato ma haysato dee waxani waxa weye xalinta dhibaatadaa weyn marka haddii uu qofkii leeyahay anigu danka mali waa waxaan social responsibility aan sheegaynay waa midaa waxa weeye maxaa xilkaa saaran haddaad idaacad haysatid ama war aad haysatid ma anigu ninkan gaajoonaya ninka la dilayo iyo daradan danka mali miyaad dhihi karay ma dhihi karin marka taa wey dad aad iyo aad umaadsanta kaasi waxa uu ahaa barfor cali nuur maxamed oo xarunta urur goboleedka igad ugu waramayey soomaali joog labadii bishii shannaad labada kun iyo toban